habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen arbacaha bisha ogostna waa afar iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogayaga internetka ee v o a somali com idaacaddana waxaa idiin daadahaynaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeya ee dhulgariir ka dhacay dalka talyaani
dulgariirka wuxuu ka dhacay bartamaha talyaaniga wararkii ugu dambeeya soo baxay waxay sheegayaan in dhimashada ay ka badan tahay ilaa toddobaatamiyo qofood sidoo kale waxaad maqli doontaan kulan looga hadlayay horumarinta beeraha gobolka maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ka dhacay baydhabo oo la soo gebagabeeyey kaasoo ay ejandayaashiisa ka mid ahaayeen in beeraha loo helo waraab ku filan waxaa aad diiradda loo saaray in la qodo dadka warar loo qodo marka roobda oo si micnaha biyaha ay ugu keedsadaan in loo helo beeraha waraabka aan ahayn ee webiga uusan marin sida gobollada bakool waxaa iyo baayoo kaloonu idiin kale haynaa waraysi ku saabsan puntland oo soo saartay sharci mamnuucaya kufsiga iyo xadgudubyo kale oo dhinaca jinsiga ah sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii doodda gaaban caafimaadka iyo qoyska iyo weliba qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida madaxweyne ku-xigeenka maraykanka joe biden ayaa gaaray dalka turkiga arbacada maanta iyadoo ciidamada militariga turkigu ay qaadeen dagaalkoodii ugu horreeyey ee lagu bartilmaameedsanayo kooxda isis iyo maleeshiyaadka jabhadaha kurdishka ah tegista biden ee turkiga ayaa waxa ay kusoo beegantay iyadoo mar- maraakiibta dagaalka ee maraykanka ay caawinayaan ciidamada turkiga ee ku duulay suuriya madaxweyne ku-xigeenka maraykanka joe biden iyo ra-iisul wasaaraha turkiga ben cali Yildi- yildirim ayaa wada qabtay shir jaraa'id kadib markii ay wada hadallo heer sare ah oo uu joogay madaxweyne rajab tayyib erdoqan ay ku qaateen magaalada anqara biden ayaa ah qofkii ugu sarreeyay uguna darajada weynaa ee madaxweyne barack obama u matalo xalinta xiriirada diblomaasiyadeed ee qallafsan waxaana uu caan ku yahay kaasbashada hogaamiyaasha caalamka ee saaxiibada dhow ula yeesho sida erdogan oo ugu yeedho saaxiib weyn madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa maanta sheegay in howlgal militari laga bilaabay xuduudda waqooyi ee dalkaasi uu la wadaaga syriya iyada oo la bartilmaameedsanaya maleeshiyaadka kooxda daacish iyo kuwa kurdiyiinta syriya erdogan ayaa sheegay in howlgalka militari looga gol leeyahay in lagu soo afjaro halista argagixisada ee xuduudda labada dal turkiga ayaa u arka kurdiyiinta syriya inay isbahaysi leeyihiin kurdiyiinta koonfur bari ee dalka turkiga kuwaasi oo dagaal kacdoon ah tobaneeyo sano socday ka waday dowladda turkiga howlgalka maanta bilowda ayaa waxaa qayb ka ahaa hubka artilariga iyo diyaarado duqeymo fulinayay oo ay taageerayaan diyaaradaha isbahaysiga maraykanka uu hogaamiyo sidoo kalena taangi ayaa la arkayay iyaga oo ka qayb gelaya dagaalka wasaaradda arrimaha dibadda ee siiriyana waxay cambaaraysay ficilada turkiga oo ay sheegtay inay xadgudub ku yihiin madax banaanideeda dhulgariir xoogan ayaa subaxnimadii hore saaka gilgilay bartamaha dalka talyaaniga waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh tirada dadka ilaa hadda la xaqiijiyey inay dhinteen ayaa wararku ay sheegayaan inay ka badan yihiin toddobaatan qof dhulgariirka ayaa cabirkiisa lagu sheegay lix dhibic labo wuxuuna ku dhuftay dhul baaxadiisu dhan tahay toban kilomitir oo dhinaca koonfurta bari ka xiga magaalada norwegia dhulgariirka ayaa waxaa sidoo kale laga dareemay meelo badan oo boqoliyo konton kilomitir u jira magaalada caasimadda ee roma dhulgariirka ayaa bilowday saddexdii iyo barkii subaxnimo waxaana xigay dhowr gariir oo kooban oo gilgilay gobolka meelaha uu sida xoogan u saameeyey ayaa wa- kala ah magaalooyinka amatrich iyo A- akjumoli shaqaalaha gargaarka ayaa saaka u gurmaday halka uu dhulgariir ku dhuftay iyagoo oo ku daa- ku dadaalaya inay badbaadiyaan dadka ku hoos jiray dhismayaasha soo burburay dalka mayanmaarna waxaa saaka ka dhacay dhulgariir xoogan oo cabirkiisa lagu qiyaasay lix dhibic sideed cabirka lagu qiyaaso dhulgariirada oo arbacada maanta ah gilgile waqooyiga iyo bartamaha dalkaasi dhulgariirkan oo ahaa mid aada u culus ayaan ilaa iyo hadda la sheegin wax khasaaraha oo ka dhashay inkastoo dhulgariirka noocan ahi ay kusoo noqnoqdaan dalka mayanmar iyo weliba badiba wadamada ku yaala galbeedka qaaradda asia haddana badi khasaaraha ka dhasha waa mid aada u hooseeya waxaana dhulgariirka khasaare baaxad la geystay ugu dambeeyey dhulgariirkii ku dhuftay bishii nofembar labadii kun iyo labaiyo tobankii halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan afartan qof
halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington sidaad wararkaba ku maqlayseen ugu yaraan toddobaatan qof ayaa ku dhimatay dhulgariir maanta ka dhacay deegaanada buuraleyda ee bartamaha dalka talyaaniga dhulgariirka oo aad u cabir weynaa oo xoog badnaa ayaa xoogiisa waxa uu ka dhacay deegaanka ajomoli oo qayaastii boqol kilomitir dhinaca waqooyi bari kaga beegan magaalada caasimada ee roma haddaba wariyaha v o eda nuur xasan nuur bukhaari ayaa wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha dhulgariirka ka waraystay aadan sabriye oo ah saxafi degan magaalada roma ee caasimada dalka talyaaniga dhulgariirka wuxuu ka dhacay bartamaha talyaaniga tuulooyin u dhexeeyo meel la yidhahda amakice iyo akumoli oo waxaan ka badnayn boqol kilomitr u jira magaalada rooma caasimada talyaaniga meeshaas waana meesha dhimashada ugu badan laga soo calaamadeeyay maadaama dhulgariirku ahaa dhulgariir aada u culus oo aan soo marin talyaaniga toddobadii sannadood ee dambeysay wararkii ugu dambeeyay soo baxay waxay sheegayaan in dhimashada ay ka badan tahay ilaa toddobaatan iyo qofood
marka aadanow ma jirtaa cabsi ah in dhulgariirka uu isla goobta ka dhaco ama meelo u dhowdhow
dhulgariirkii xalay bilowday weli waa socdaa inkastoo oo midka hadda la dareemayo uu yahay mid aada u yar waxaa la qiyaasay ilaa laba boqol oo jeer inuu dhulka gariiray oo meesha dhulgariirka xudunta u ahayd akumoli iyo amatrice laakiinse dhulgariiradaan dambeeyey waa waa kuwo yaryaro oo aan saas u cusleen isla markaasna weli waxaa laga baqayaa daarihii weli guryihii weli taagnaa in ay soo dumaan sidaa daraaddeed meelo qaarkood xataa gurmadkii waa ka baqay waa soo dhowaan la'yahay hawshana hadda ugu culusna hadday bilaabanaysaa maxaa yeelay waxaa hadda laisku dayayaa in la dhex galo guryihii soo dumay bal halkaas in haddii laga heli karo dad weli nool ama dad dhintay marka hawl gurmado aad u weyn ayaa ka socotaa talyaaniga maxaa yeelay dhulgariirkan wuxuu noqday mid wada saameeyey talyaaniga oo dhan aada u saameeyey waxaa la leeyahay dhulgariirkan mid lamid ahna waxaa laga dareemay gobollo badan oo talyaaniga ah warkaasi sax miya wa waa jirtaa waa laga dareemay laakiinse ma cusleen magaalada caasimada talyaaniga ee rooma xalay waxaa laga dareemay dhulgariirka culayskiis waa laga dareemay laakiinse wax soo dumay ama dhaawacyo ka jira lama sheegin laakiin dadkii shacabkii badidooda waxaa waa dariiqyaday usoo baxeen markii cabsi weynaa jirta adigoo habeenkii goor dambeeto oo hurdadu meeshai ugu ficnad ay marayso ee dhulkii kula gariiray waxaa waay dadkii waa soo wada yaaceen dariiqyaday isugu soo baxeen ilaa iyo iminka marka dowladda maxay gurmad ah oo ay wadaa dowladda gurmad xoogle ayaa wadaa waxaa jira hay-adba u qaybsan dhinaca oo gurmadka oo hadeertaa si aada ugu mashquulan laakiin intaanu gurmadka soo gaarin laftiisa dadweynaha laftigooda oo dholalka gariirka u saameeyey ah ayaa gacmahooda wax kusoo qufaaya oo ka shaqaynaya sidii bal lagu soo saari lahaa dad weli nool oo ku xabaalan burburka guryaha waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa in ay tirada dhimashada ay ziyaado marka ugu dambeyntii labada kun iyo sagaalkii dhulgariir ka dhacay talyaaniga dad badan ayaa ku dhintay ilaa iyo saddex boqol marka talyaaniga ma u nugul yahay dhulgariirka oo ma ma waxa weeyaan dal ay dhulgariiradu ka dhacaan inta badan
waa talyaaniga waayahay dhul oo aada gariirku ugu badan yahay waana dhul qadiimi ah waa guryahan dumaya waxay u badan yihiin guryo waxaa waaye oo qarniyaal soo jiray marka gariir iyo hadduu gariirka xataa yar yahay guryahaas waa soo dumi karaan marka talyaaniga laga bilaabo waqooyiga ilaa iyo koonfurta waa dhulka waa gariira marka wakti kasta waxaa waa talyaaniga waa inay fishaan way fishaan in uu dhulka gariiro toddoba sano ka hor degme la yidhaahdo aquila ayaa dhulka lala simay meeshaasna waxaa ku dhintay ugu yaraan saddex boqol oo qofood
wariye aadan sabriye oo ah saxufi degan magaalada roma ee caasimada talyaaniga oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda nuur xasan nuur nuur bukhaari
baarlamanka puntland ayaa toddobaadkan ansixiyey xeerka kufsiga oo mid noociisa ah markii ugu horreysay soomaaliya laga hirgeliyey islamarkaana laga soo shaqaynayay muddo sanad ah wariyaha v o eda ee garowe nuux muuse birjaab oo waraysi la yeeshay arintan agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqan celinta maxamed cali faarax farmayeere ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey xeerkan cusub iyo dhinacyada xoogga uu saarayo
sidaad og tahayba barnaamijkani wuxuu qayb ka ahaa waxyaabihii lagu dardargelinayay cadaaladda puntland xeerkan muddo waxaan soo wadnay ilaa sanad iyo xoogaaya magaca xeerka waxaa la yidhahdaa xeerka kufsiga ee dowladda puntland ujeedooyin buu leeyahay xeerkani macnaha iyo ogolaanshaha ee, iyo takoor la-aanta iyo waxyaaba badan buu ka hadlayaa waxyaaba uu xoogga saaraya waxaa ka mid a kufsiga kufsi kooxeedka dandaansiga iyo handadaada galmo ku khasbidda galmo qof kale ka ganacsiga iyo addoonsiga galmo kufsi cadaadis galmo isqaawin afduub eh, iyo soo saarista iyo iibinta iyo baahinta muuqaalo anshax xumada ah eh, iyo si ulakac iyadoo loo sameeyo guud ahaana sharcigani wuxuu jidaynayaa eh, ujeedooyin dhowr ayuu jidaynayaa ujeedooyinka xeerkani jidaynaya waxaa ka mid ah eh, runtii eh, muxuu ahaa eh, in marka horetaba xeerkan eh, sidiisa bannaanba uu noqdo xeer eh, runtii eh, la jaan qaadi kara xeerarka caalamiga ah in la dejiyo xeer waafaqsan ama la jaan qaadi kara ujeedooyinka guud ee shareecada islaamka dastuurka baaqyada caalamiga ah ee xuquuqa aadanaha ee soomaaliya qeybta ay ka tahay iyo mabaadi'da guud ee cadaaladda oo ku habboon waxna ka tari kara in la mamnuuco lagana hortago xadgudubyada iyo faldembiyeedyada kufsiga iyo in la xaqiijiyo dhibanaha kufsiga iyo faldembiyeedyada kale ee jinsiga ah ee iyo waliba markhaatiyadoodu helaan ilaalinta ay u baahan yihiinna la siiyo Eh, sharcigani waxaa eh, runtii uu yahay waa sharcigii ugu horreeyey soomaaliya eh, cidda ugu horreysa ku guuleysata baan nahay in aanu soo saaro sharci noocaan oo kale ah kaasoo aan rabno inaanu ku ilaalino xuquuqda qofka bini aadanka uu leeyahay ilaahayna uu siiyey wixii ku xadgudbana markaas lagu sameeyo ciqaabta ay leeyihiin iyo faldembiyadyadooda ciqaabtu waxay ka ratimaysaa hadda faldembiyeedka siduu u dhaco iyo sida markaas loogu helo faldembiyeedkaas ujeedooyinkiisa iyo waajibaadkiisa in laga guto
maxamed haddaad hal iyo labo aad ka taabatid maxaa loo cuskanayaa xukunkooda eh, markay caddaato eh, kufsi iyo kufsi wadareed oo kale xeerkani waxa uu noqonayaa mid eh, loo cuskado een, qofka haddii uu faldembiyeed noocaasa ama ka qayb qaato hataa maaha keliya inuu isagu faldembiyeedka sameeyey ama uu ka qayb qaato ama uu fududeeyo wuxuu yeelanayaa waxaa ka ratimaya ciqaab baa ka ratimaya ciqaabtiisu waxay ka bilaabataa eh, shan sano ilaa iyo shan iyo toban sano labaatan sano oo oo xariga eh, muxuu ahaa magdhow qofka dhibaatada ku dhacday dhibanaha la siiyo hadday timaado in qofkii dhibtaas loo geystay ee galmada ah uu ku dhinto iyadana de waxa weye dhanka shareecada islaamka loo celinaya qofkaas xuquuqdiis waxaa yeelanaya ciddii markaas eh, mas-uuliyaddeeda iska leh in markaa ama ay qisaastaan ama ay ma kala qaataan ama ay markaas u balkayaan laakiin dowladdu mar walba waxay ilaalinaysaa oo ay u jirtaa waxa weeye in qofka dhibanahana xuquuqdiisa uu helo qofka dhibta geystayna ciqaabtiisa uu- iyo waajibaadkiisa uu helo awal waxaa jirtay marka sida dhaqanka oo kaleete labada dhinac dhibanaha iyo eedeysanaha marka ay heshiiyaan oo kale ay dhammaysan jireen arrimahooda xeerkan eh, wuxuu tilmaamayaa iyagoo heshiiyey haddana in dacwaddu ay soconayso marka ma kula tahay eh, dadkii qaabka dhaqanka ahaa ku dhammaysan jiray arrintooda inay arrintaani inay la qabsadaan ay ku adkaan doonto arrintaasi waa nuuxu waa arrin muhiima doodo badanna waa laga galay waxa weeye waxyaabaha xeerkan loo sameeyey waxaa ka mid ah een, heshiiska qofka bini aadanka ahi ee heshiiska lala gelayaay laba qof baa heshiinaya qofka loo heshiinaya heshiiskaas inuusan raalli ka hayn baa baa meesha ka- baa- baa- baa ka muuqata inta badan dowlad waxay u jirtaa inay ilaaliso qof bini aadana xuquuqdiisa inay ilaaliso ayaa dowladnimada u jirtaa sidaa laadeed sharcigana dowladda iska leh dowladduna waxay ku ilaalinaysaa waxa weeye dadka ay mas-uulka ka tahay oo ay ilaalinayso sidaa laadeed wax maaragtay laba qof inta isu tagaan ku heshiin karaan iyagu ee iyadoo faldembiyeed intaa leeg u dhacay oo kasoo horjeeda shareecada islaamka oo kasoo horjeeda biniaadantinimada oo kasoo horjeeda bahalkii wax laga heshiin karo oo heshiis gooniya laga qaadan karaayo maaha dowladdu ama ha ka heshiin qabiilku maysa ka heshiin laakiin sharcigani wuxuu samaynaya wuxuu leeyahay ciqaab ka ratimaysa marka qofka biniaadanka ah oo faldembiyeedka noocaasoo galay ummadda lagu sii deyn mayo waa laga qabanaya shareecada islaamkuna ma ogola qof biniaadan in xadkiisa laga gudbo oo xad uusan lahayn maaragtay lagu sameeyo dadku waxay aada isu weydiinayaan marinta cadaaladda marka loo eego waqtigan iyo xaaladda uu dalka ku sugan yahay helidda cadaaladda iyadoo horeyna ay u yareyd eh, xukumo arrintaasi la xiriira ama xukunno lagu rido een, eh, dadka kufsiga sameynaya marka ma kula tahay arrimahan oo kale inay een, xilliyada ugu soo horeyso ay hirgeli karaan ama ka hirgeli karaan puntland Eh, sida la socoto puntland waa maamul eh, qaangaar ah oo muddo soo jiray Eh, xeerkan xeerarka adag buu fuliyey oo ka ciqaab adag buu fuliyey Eh, xeerka bilcadbeeda la fuliyey kii muxuu ahaa eh, argixisada la fuliyey kan wuxuu ka mid yahay xeerarka dadka puntland ay ka filayeen dowladdu inay soo saarto leanna maxaa yeelay arrinta tani waxay noqotay arrin soo noqnoqota oo dad badan ay faldembiyeedkeeda galaan sidaa laadigeedna dhibanayaal badanna ay yeelatay dadka u nugulna ay ugu yeelatay dhibanayaasha u nugul marka dowladdu waxay u jirtaa dowladnimada u jirtaa waxweeye inay dadka u nugul dhiba- dhibta u nugul inay dhibta ka ilaaliso ciddii dhib u geysanaysana markaas ay mariso waajibaadka ay leedahay marka anu waxaan qabaa xeerkani waa xeer sahlan marka uu hadda hawshiisa ay soo dha- gabagabowday waxaa qorshihiis hadda ku jiraa inaan bilowno tababarkii maxkamadaha iyo xeer ilaalinta iyo qareenada iyo booliiska iyo cid walba maaragtay ku lugle xeerkani in maaragtay aqoonsiisa la baro iyo in bulshada ruuxeeda loo sheego inuu xeerkani soo baxay ciddii markaas howlahaas iyadoo faldambiyada noocaasi geli jirtay ruuxeedu waa inay ogaataa wixii hadda ka dambeeyaay waxa weeye waxaa imaanaya ciqaab noocaasa waxaana ka ratimaya ciqaab noocaasa dhibaato noocaasa ka ratimaya marka ma imaan doonto cid maaragtay loogu jixinjixayo ee sharcigan soo baxay inuu maaragtay cidlo iska maro oo ku maro marka maxkamaduhu way fulinayaan haddii ilaaha idmo waana ka filaynaa insha allah inay fuliyaan leanna maxaa yeelay waa xeer muhiim u ah ummadda ilaalinayna qofka biniaadamka xuquuqdiisa dadkuna way u riyaaqi doonaan xeerkani maadaama uu yaraynayo dhibaato ee, ee, wax biniaadamtinimadeena ku ah iyo nolosheena ku ah iyo bulshadu inay wada noolaato ku ah oo caqabadna u keenaya ayuu xeerkan xakamayn doonaa oo ilaalin doonaa Een, maxamed ugu dambeyntii e, inkastoo xeerka magaca la siiyo uu yahay kufsiga een, e, waxyaabo fara badana ku hoos jiro waxyaabaha kale oo dadka ay ka faa'iidayaan e, ama xeerkan uu sahlayo in culeys badan uu qaado maxaa ka mid a waxyaabaha uu qaadaya waxaa ka mid ah anshaxumada oo kaleeto Ee, dadku maaragtay waxyaabaha kufsiga fududeeya waxaa keena anshaxumada oo kaleeto dadka in anshaxumada laga wacyigeliyo Ee, waxaa sida ogtahay sida ogtahay waxaa ee, aan hadda dhaqan gelino sida wasaaradda cadaalad ahaan in maaragtay hay-adda al-amru bilmacruuf wanahyi canhu fanaan xumaan reebidda iyo wanaag farista inay ka howlgasho magaalooyinka intooda badan ee, la baahiyo howlahooda dadka loo sheega wixii wanaagsan innagu dad islaameynu nahay islaamtinimadeenu waxayna tusaysaa wax qurux badan bayna tusaysaa marka quruxdaas iyo islaamtinimada tusayso inaan dadka gaarsiino ee, cid allaale ciddii markaa iyadu folfool xun iyo ka shaqaynayso dhibaato ka shaqaynaysana ee ummadda laga qabto marka xeerkani waxa weeye wuxuu ka faa'iideynaya waxa weeye ummadda inay ummaddu dignitigooda ama wax la yidhaahdo ee, een, bini'aadamtinimadooda ama ama ama ee, dadnimadooda ama ama puntlandnimadooda ama soomaalinimadooda ay intaba dhowran tahay kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqan celinta maxamed cali faarax farmayeeri oo u warramaya waryaheena nuux muuse birjaab
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a shir looga hadlayey sida lagu horumarin karo beeraha iyo waraabka deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya kaasoo ay kasoo qayb galeen beeraleyda deegaanadaasi iyo mas-uuliyiinta maamulada goboladaasi ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo wariyaha v o eda mukhtaar maxamed actoosh ayaa warbixintan kasoo diray baydhabo shirkan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda somreeb wuxuu muddo lix maalin ka socday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana looga hadlayay shirka horumarinta beeraha iyo waraabka koonfur galbeed soomaaliya iyadoona ay kasoo qayb galeen dad beeraley u badan oo ka kala yimid saddexda gobol ee koonfur galbeed iyo mas-uuliyiinta qaar ka mid ah maamulada goboladaasi kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ahna wasiirka beeraha maamulkaasi maxamed xasan fiqi oo markii uu shirka soo gabagaboobay saxaafadda la hadlay ayaa sheegay muddada shirka uu socday in looga hadlay qodobo muhiim u ah beeralayda iyo sida ay u horumarin karaan waxsoo saarka beeraha iyo inay helaan agabka ay u baahan yihiin oo qayb ka noqon kara horumarinta dalagyada ay soo saaraan arrimaha la go-aamiyey waxaa ka mid ah kow in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ee beeralayda ee saddexdan gobol ka soo jeedo ay u helaan baahooyinka ugu muhiimsan ee baahidooda sababtoo ah waxaa lagu casumayey oo kasoo qaybgalay beeralaydii nafteedii waxaa kasoo qaybgalay guddi hore aan ugu dirnay ee beeralayda oo assessment soo sameeyey xagga xoolaha iyo xagga beeraha iyo xagga biyaha qoladaasi warkii ay soo celiyeen baahidii ugu badneed ee ay sheegteen beeralayda ee ka baxsan ee magaalooyinka waaweyn ee maamul goboleedka ayaan ku soo qaadnay shirka lagu soo hadal qaaday waxaana looga doodayey sidee assessment joogto ah looga baxaa oo loogu gudbaa wax soo saar sababtoo ah hay-aduhu badanaa waxay isticmaalaan wax la yidhaahdo assessment lix bilood assessment ay ku jirayaan wakhtigii wixii ay soo qiimeeyeen markii wax laga qaban lahaa ayaa haddana waktigii baaba isbedelayaba ama roobaa dhacayo ama colaadaa dhacayso meeshii shalay la tegay inaan la teginaa dhici karta maanta haddana mar labaad waxay bilaabayaan assessment sanadkii oo dhan waxay ku dhamaysanayaan wax la yidhaha markaa assessment assessmentigaas micnaha inuu ahaado markii la sameeyo assessmenti in isla markiiba la helo dadka baahidooda in la helo ayaa horta diiradda lagu saaray kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ahna wasiirka beeraha maxamed xasan fiqi wuxuu kaloo sheegay in shirka maalmaha uu socday sidoo kale looga hadlay wara iyo ceelbiyoodyo in loo qodo beeralayda koonfur galbeed si loo kordhiyo buu yidhi tacabka beeraha waxaa aada diiradda loo saaray eh, in la qodo warooyinka eh, dadka wara loo qodo eh, marka roob da'o si micnaha biyaha ay ugu keydsadaan eh, in loo helo beeraha eh, waraabka aan ahayn ee webiga uusan marin sida gobollada bakool iyo baay oo kale in loo helo wax la yidhaahdo ceelal in loo qodo matoorana loo helo si matooradaasi ay ugu gudbiyaan beerahooda ay ku fishaan sida qudaarta ha noqoto ama masagada ha noqoto ama waxay u baahan yihiin ha noqdaano iyadana arrin isla meel dhigay ayay ahayd gobolada koonfur galbeed soomaaliya wuxuu dhaqaalahooda ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool waxayna gobolada koonfur galbeed ay qani ku yihiin dhulbeereed baaxad leh inkastoo aan laga faa'iidaysan inta badan dhulbeereedka gobolada koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a iyadoo usbuucan lagu soo gabagabeeyey magaalada rio ee dalka brazil ciyaarihii olombikada ayaa waxaa orodyahanadii soomaaliyeed ee tartankaasi uga qayb galay waxa ay v o eda la wadaageen khibradooda muddadii ay meesha joogeen iyo orodkii ay ka qayb galeen maryan nuux muuse oo oroday tartanka afarta boqole mitir iyo maxamed daa'uud maxamed oo tartanka orodada shanta kune mitir orday ayaa labadooduba iyagoo ku sugan wadanka brazil waxay khadka telefoonka ugu warameen jamaal axmed cismaan waxaana hadalka ku horeynaysa maryan horta wax badan ayaan ka faa'iidna waayo ciyaartooy aan garanaynaan ka barana meesha dad aana arkin weligeena meesha ku aragnay isbarashaan dhex martay aadaan ugu farax waa gartay e marka maxaa khibradda dhinaca kale tartankii waad ka qayb gashay een, calankii soomaaliya meesha waad geyseen waad dadaashay orodkii dadku soomaali fara badan baa ku daawanaysay markii tartanka intuu socday iyo orodka aad ka qayb galaysay maxaa ku kordhay oo aad isleedahay hadda waad ka faa'iiday inta tartanka uu socday oo aad magaaladaasi ku sugnay horta wax badan ayaa ii kordhay aadaan ugu faraxsanahay inaa calankeyga soomaaliya waddan dheer inaan kasoo dhex muusiyo waana ku faraxsanahay ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan tartankan ka qaybgalayo si wanaagsan ayay daawanayeen aadaan ugu faraxay soomaaliya oo dhan aadaan umaadsiin alhamdulilah maryan niyadaada bal ka waran sidee ahayd markaad ordayso oo aad roonka ku jirtay oo hareerahaadu ay taagnaayeen dad kala gedisan oo orodyahanno kala gedisan waddamo kala gedisan matalayay adigu soomaaliya matalaysay intaasoo qof oo milyan baa een, shaashadaha kaa daawanayay niyadaadu sida ahayd marka orodka uu bilaabanayay iyo een, inta tartanku uu socday oo orodka dhan uu socday haddaad dhegeystayaasha la wadaagto wallahi horta niyaddeeda waxay ahayd markaan la taagnaa dadka niyaddeeda horta waxaa ku jirtay adig maa qaade malagaan qaada orodka ayaa niyaddeeda ku jirtay alxamdulilah la orodka ana ma qaadin qofka u dambeysana kole waan faraxsanahay dadaalaa gaaraalay haddana insha allah waan sii wadi doonaa dola yiraahdo maniijabahay soomaaliya aad matalaysay calanka soomaaliya ayaad matalaysay ilaa hadeertaan waxaad ahayd qof soomaaliya ka dhex muuqday oo si wanaagsan dadku ay u taageerayeen taageero fara badan ay dadku kuu muujinayeen hawada kuu soo marsiinayeen markii tartanku uu dhammaadayna hambaliyoyin fara badan dadku ay hawada kuu soo marinayeen iyagoo og marxalada kala gedisan ee soomaaliya ay ku jirtay iyo sida aad ku tababaranaysay sannado soo socda maxaa is leedahay waa ay kaaga bixi doonaan insha allah horta wad- wadankeena waa loo jeedaa burburka iyo rafaadka kole ayadoo sida socdo ayaan kasoo dhex aana wadan shisheeyo calankeena ka dhexmeeyo waxaan sii rajeynaynaa inaan sii wadno aan soomaalina waxaan rajeynayaa horumar inay yeelato hadduu alla yiraahdo oo burburkan iyo dagaalahan ilaah naga joogo olombikada kale ee xigta afar sano kale ee soo socota ayaa la qaban doonaa tokyo jaban baa lagu qaban doonaa maxaa kaaga qorshaysan wallah waxaa iga qorshaysan insha allah inaan isku diyaar garoobi aanan niyo jebin aanan hore usii socdo hadduu alla yiraahdo oo aad ka qayb geshid kan kale ee soo socota afarta sano kadib hadduu ilaahay raado insha allah waan dadaali doonaa kole isma dhiganayno mana sheexanayno hadda tartankii wuu dhammaaday ee goorma ayaad dib ugu laabanaysaan waddankii kule maanta kula hadlaya ayaa soo bixina hadduu alla yiraahdo galabta camitaay kasoo bixina eleboorta alboorka sambal waa tageynaa marka sidii muqdisho kuley labaatan iyo toddobada tageynaa dee waa la yidhahda maanta labaatan iyo afar waayo labaatan iyo toddobada oo tageynaa safar dheeraan ilaah safarkaasi aad buu u dheer yahay een, sambool miyaad muddo ku hakanaysaan oo aad joogi doontaan maya maya maya maya duway ayaa hal maalin ku hakanaynaa maxaad ku dhehaysaa een, soomaalida ku dhegaysanaysaa meel kastoo ay joogaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan u baahanaan anika dhaqaale in nala geliyo maalin walba waan tagnaa gabaala u hadnaa waxaan u baahanaane hore inaan usii socnaan u baahanaan tababaro badan in nala siiyo garoonka oo kaleento sida jaaya oo kaleento waa inaan nala dhiso ciyaartooyga oo kaleento qalab ma haystaan inaan qalab nala siiyo in nala geeyo meelo xerooyin nalagu xareeyo sidaan oo meel sar gaarno aad iyo aad baad umahadsan tahay maryam ku fiican walaal aad iyo aad baan ku hambalyanaya marka hore een, dadaalkii oo aad samaysay iyo een, orodka aad ka qayb gashay marka xigtana waxaan leeyahay waxaan ku rajaynaynaa si wanaagsan mud- sanadaha soo socda tartankan aad ka qayb galaysay ma- makii kugu horreeyo tartan aad ka qayb gasho oo caalami baa Eh, horta tartanku igu horreeyey waayaan oo caalami aan ka qayb galo tartan kale oo aan ka aan ka qayb galo ma jirin tartamada aan ka qayb galo waxay ahayn un eh, kuwa wadanka gudihiisa eh, soomaaliya En, africa jiray orday la aadayo ma aadin En, orodka igu horreeyey waaye En, aan soo baxo ama ama ani aan soo derdergeliyo inaan imaado so- en, qaarna aan usoo baxo kii Mhm.
ugu horreeyey waaye haddana kii ugu weynaa uu noqdo qofba waxbaa u kordha maxaa ilaa haddeertaan khibradda oo aad ka baratay tartankan olombikada ee aad adigu ka qayb gashay ee lagu soo gabagabeeyey magaalada rio de janeiro waddanka brazil En, wallahi bismillahi raxmaan raxiim waxaa waaye saaxib en, wax badan ayaa iga soo kordhay En, waxaa iga soo kordhay wuxuu ahaa oo igu yaaba badnaa anigoo nin shan oo soomaali ah oo shan tahay inuu shan nin masal en, shan waddan kala masalayso shan oo waddan haddana hal orod kugu jirto hal orodna masalayso En, oo shanta kun ah hase kula jirna ku digaan hal hiidaan ka bilaabo afarta wiil canada ka yimid ma eh, hiidka labaad ahaa En, haddana waxaa haddana ila yaabana saaxib oo sad- saddex shantaani saddex finaalkay ordeen haye shantaan haddana mid kamid ah orodka qaaday kuna afraad u galay Mhm.
marka een, waxaa weye horta wax badan oo igu soo kordha waxaa weye Mm.
orod maaha sheekadu Een, waxay u baahan tahay een, hilo fara badan iyo eh, dardar qofka in la geliyo oo macnaha een, la ogaado qofka wax meesha u marayaan marka anigu waxaan u ahayn dad un isbuuciya een, khamar ku almitay Mhm.
oo bila adiga un isbuuc oo xabilo dhan dad Mm.
toban sano iyo ka badan ay orod ku jiraan marka een, adoo laba bilood ku jirtay ama sideed bilood ruux toban sano ku jirtay saa uga farmaroojisa way adag tahay Een, Mm.
guusha ama een, dadaalka dadaal baa lasu dheeryahay iyo een, juhdi fara badan oo la geliyo ciyaartayda walahi taa ma ogi hadda bilaadinimo waa isku mid baa nahay dadku igama xoog badno waa laga adkeysi badan yahay iyo dhaqaalo waa intaa weeyaan intaasna alxamdulilah hal mar aan yimid meeshan een, een, aan yimid wixii oo dhan ma dafi karin xalay baan dhashay hal baan lisana ma jirta marka waxaa weeye een, waxaa loo baahan yahay in anigu dadaalkaygu waxuu la ogaado halka meeshuu maraayo hadda idaacadaha meel kasta ay ugu xiran yihiin hadda Hmm.
markaa xamar joogay qof i ogeeda ma jiro Mhm.
oo idaacadaha v o m dhagaa idaacadoo dhan wax wax ogaa ma jirin Mhm.
waxaa loo baahan yahay horta markuu dadku uu joogo oo meesha wadanka joogo war intay wax nii marayaan ninka horta nin lahubahay ha noqdo markuu qofka la diraayo qof hubka aad dirsanaysa hub lahubahay markuu yahay Mm.
yaa wax dhihi karaysa war maxaa qaban karaysaa nin baa subaxdan ordira horteeda iyo maamaha ila soo istaago yiri war qa- wax adkeysiyaa lasku dheeryahay horta nin waxaa jira ee haddana middaa waxaa sii dheer qofkia laga yaabaa inuu qof uu da- intii da- tabartiisa uu kusoo baxay inta la orsiin uu ka badshay Mm.
dadkaa marka ninkii u dambeeya la arkaya cay bay lasoo istaagayaan marka soomaaliya unahay taas Een, aad male Een, marka walaalo een, taasaa jirta laakiin eh, dad kale oo fara badan oo laga yaabay inay ka badan yihiin dadka naqdinayay orodkiina ayaa jira oo dhinaca kale idin ammaanayay dadaalka aad muujiseen kartida aad muujiseen idinkuna garaabayay marxaladda waddanka uu marayo iyo sida aad u tababarateen iyo xaaladaha aad kusoo baxdeen iyo dhinaca duruufaha dhaqaalee jiro wax kasta oo Eh, maxamed dhinaca ka- markaan kasoo gudubno adigu rajo ahaan iyo nid ahaan maxaa kaa qorshaysan tartamada soo socda no waxaa horta midda ugu weyn ugu qorshaysan waxaa weeye een, wax kasta horta bilawda dhamaaday leeyihiin Een, aniga orodka waxaan kasoo bilaabay xamar Een, xamaraa lagu tartansiiyey waa laga badin jiray Een, sideedii bilood aan meesha xamar joogo aan tababarka aan u- een, joogay kow iyo toban bilood baan joogay laakiin intaan oo aan dad noqday ama oo dadkayga dhex geli kara sideed bilood baa leeyahay Een, marka hore nin oo odayo aha laakiin waa laga badin jiray marka waxaa weeye een, waxaa een, aan doonayay oo meesha sideed bilood aan intaan saxaabtayda kasoo badiyey oo aan meeshan ku yimid afar sanaad soo socota aan umalaynayn waxba iga qaadan karaynin oo dadka oo le- macnaha dunida ka muuqnaa noqonaya insha allah taasaa horta hamiga ugu weyn ah waxaan arkaynay shaashadaha dadku ay kaa daawanayeen oo dadka qaar ilaa haddeertan aysan fahmin Eh, marka tartanka uu dhammaaday adigoo een lagu wada baaskiilka dadka een liita ama ama dadka tagta daran lagu qaado arrintaasi sidee u dhacday bal haddaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya u sheegtid taas waxaa ku dhacday dhaawac igu yimid oo taraabada soomaalida ma yaqaano sasa terabiya loo yaqaana ayaa u dhacay growing ayaa igu dhacay lugtaa laga haya marka oo macnaha miskiyaha weeyaan madaansi jilciyo aad laiga qabtay marka waa xoogii moogta awooddan ku socon jiray ka badatay moogtahay dadka aan la tartami jira awooddan kula ordi jiray ma ahayn ilaa sagaal wareeg aan raacay dad aan maskax gal ahayn marka awoodii aan ku raacay xoog ay u xoog badneed marka markii aan leenka bogay waan socon karay laakiin leen- lugta maaragtay lugta oo bidaxda falaqa ee xanuunayay oo weligeeda xanuuna jug horena ilaahay ma aragtay laakiin socodkiya wixii ay igu cusub moogtahay Mm, wixii mm, xad aan qaadanaya taas ayaa i keentay laakiin xanuun oo dadka ay leeyihiin maan dehydration ku dhacay waxaas ma jiraan kaasi waxa uu ahaa maxamed daa'uud maxamed oo isagu ka qayb galay orodka afarta boqol waa orodka shanta kun ee mitir iyo weliba maryan muuse oo iyana ka horreysay maryan nuux muuse oo ka horreysay waxay u warramayeen waryaheena jamaal axmed cismaan
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqana aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dhulgariir xoogan ayaa subaxnimadii hore ee saaka gelgelay bartamaha dalka talyaaniga waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh tirada dadka ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay dhinteen ayay wararku sheegayaan inay ka badan yihiin toddobaatan qof dhulgariirkan ayaa ahaa mid aad u xoog weyn waxaana uu ku dhuftay dhul baaxadiisu dhan tahay toban kilomitir oo dhinaca koonfurta bari ka xiga magaalada norwigia dhulgariirka ayaa waxaa sidoo kale laga dareemay magaalada caasimadda ee roma oo iyadu boqol iyo konton kilomitir u jirtay halka uu dhulgariirku ku dhuftay dhulgariirka ayaa bilowday saddexdii iyo barkii subaxnimo waxaana xigay dhowr gariir oo kooban oo gelgelay gobolka shaqaalaha gargaarka ayaa saaka u gurmaday halka ay uu dhulgariirku ku dhuftay iyaga oo ku dadaalaya in ay badbaadiyaan dadka ku hoos jiray dhismayaasha soo burburay madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa maanta sheegay in howlgal militari laga bilaabay xuduudda waqooyi ee dalkaasi uu la wadaaga syriya iyadoo bartilmaameedsanaya maleeshiyaadka kooxda daacish iyo kuwa kurdiyiinta syriya erdogan ayaa sheegay in howlgalkan militari looga gol leeyahay in lagu soo afjaro halista argagixisada ee xuduudda labada dal
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka joe biden ayaa gaaray dalka turkiga arbacada maanta ah iyadoo ciidamada militariga turkigu ay qaadeen dagaalkoodii ugu horreeyey ee lagu bartilmaameedsanayo kooxda daacish iyo maleeshiyaadka kurdiyiinta ah tegista biden ee turkiga waxa ay kusoo beegantay iyadoo maraakiibta dagaalka ee maraykanku ay caawinayaan ciidamada turkiga ee ku duulay suuriya madaxweyne ku-xigeenka maraykanka joe biden iyo ra-iisul wasaaraha turkiga bin cali yaldrim ayaa wada qabtay shir jira id kadib markii ay wadahadallo heer sare ah oo goobjoog ka ahaa madaxweyne rajab tayyib erdoqan ay ku yeesheen magaalada caasimadda ee anqara dalka mayanmarna waxaa saaka ka dhacay dhulgariir xoogan oo cabirkiisa lagu qiyaasay lix dhibic sideed arbacada maanta isagoo gilgilay waqooyiga iyo bartamaha dalkaasi dhulgariirkan oo ahaa mid aad u culus ayaan ilaa iyo hadda lasoo sheegin wax khasaaraha oo ka dhashay inkastoo dhulgariirka noocan i ah ay kusoo noqnoqdaan dalka mayanmar kadibna markaasi khasaarahooda uu yahay mid aad u yar ama markaasi aan u badnayn sida dhulgariirada kale
halka wararkaasi iyo warbixinadaasi dhegaystayaal idinka imanayaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso ayaa ka shaqeeya doonyaha kala duwan ee arrimaha ganacsiga u yimaada dekedda boosaaso qaarkood waxay qaabilsan yihiin rarista iyo dejinta alaabooyinka ay keenaan doonyahaasi dhallinyaradan ayaa qaarkood isku daya inay bartaan afka urduuga si ay u fahmaan shaqaalaha doonyaha oo u badan hindi iyo bakistaani wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay dhallinyaradaasi warbixintana kasoo diray dhallinyarada ka xamaalata dekedda magaalada boosaaso aan ku booqday iyagoo ku guda jiray shaqada dekedda ayaa dhallinyaradaasi waxay ii sheegeen inay ka raadsadaan nolol maalmeedkooda waxayna sidoo kale aad u barteen luqadda urduuga si ay u wada fahmaan dhallinyarada kale ee doomaha ama maraakiibta saaran waa kuwana qaar ka mid ah oo dhallinyaradaasi aan ka waraystay arrimahani يوسف محمد احمد بليل انا نستن واليوم اليوم waxaa ka mid tahay dhallinyarada magaalada boosaaso gaar ahaan dekedda maxaa qabataa ونليا يا دبابك دو دنيا كشغ هندي ده waxaa liyoqtulyoonki waxaasan ka raadsan wax dhibaataan uma geysan iyagana alxamdulilah rabbil aalamiin hadeerna doon baa naga degtay taasaan ka walwalsanaa keliya marka waxaa qabata dadku sheeg waxaan qabanaa doonyaha hindida waxaas oo magaalada uga baahan yihin baan ugu soo gadnaa hadhowna waxaan u baahanay bayna siiyaan ma jirtaa shaqo kale oo aad ka qabato intaad saaran tahay marka inaan sii raacno mooyaane oo d- baxri ahaan marmar aynoo kaxaystaan wadamadoon la aadno hindiya iyo cumaan iyo yaman iyo meelaha inaan mar shaqo ahaan u raacno waka shaqo kale oo aad ka qabato ma jiraa oo dheeriya oo magaalada ku haysan may ma jiraanin bal ka waran ugu xirantay degada boossoog bal ka war haye shaqada magaalada iyo shaqada dekada gaar ahaan ma- ee doonta saaran tahay والله الحمد لله aad iyo aad bay u fiicantahay nabada amniga darteeda waxaa soo dhan noogu yimaadee ma garatay tii xamar wata kaga soo cararna taas amnigaas haddii ilaahay noogu soo soo celiyo saddex iyo toban sanaan ka shaqaynayay saddex iyo toban sano deged la mida weli ma soo marin waa ka amnigeedii iyo nabad ahaanteedii iyo si laisku kala dambeeyo inkasta waxaa la kala cuno laakiin kala dambeyntii amniga qaaliya lacag la siisan karina ha halakana xaggaaga uga soo carta halkan noo yimaadee baa jiraan nacam oo xamar ka yimaadeen waa ka anaha ka mid ahba bal waxay u wartaa tahriibta ka wadan tahriibtu haddeer alxamdulilah rabbil aalamiin sidii hore uma ahan dee haddeer way ka joogsateen nimankii tahriibta wax dhibaato iyagana noo geystaanin ma jiraanin badibadda ilaahay waa weyn tahay inta ummad ilaahay ka rasaqan waa ummad badan inta maraakiib ku jiraan ma cadna walaa xisaabna saas ay tahay alxamdulilah ilaahay baa haddana ummadda ku kala rasaaqa maasha allah aad iyo aad bay wadanka dalka gobolka puntland ugu wacantay noloshaada maxay ka bedeshay mase shaqadan halka shaqo ahaan nolosheed wax weyn bay ka bedeshay amni ahaan nolos kuwaalti ahaan si u noolaan jiray welwelkii halkaa marka hore aan ku haystay halkan se hadda ugu noola laba cali iskuma dheere alxamdulilah ilaah waa mahadalay amniga kan puntland maantaan ku noolna
meesha magacaaga
axmed maxamed cabdi oo kabtan ku magac dheer baan ahay maxaa dekada ka qabataa xamaal baa ahay waxaa ka xamaal shidaalka oka aa shaqadu okay weeye waa kala dhacaysaa waa ku ladana kolley ee, waa waa- kuwaas kaga ladanahay de waxa weeye rafaad waa jiraase laakiin ee, nolol maalmeedkayaga waa ka dabarnaa waa wuxuuna waa naga culus yahay waana shidaal laba boqol iyo labaatan ke- litir baa ku jira ana lixdan kiilo baan ahay marka waa maaraynaa adu saa u maaraynaba de wadankaas waxa weeye bilaa shaqa shaqa shaqa dhaantama wey waa ku qanacsanna Een, een, siyaabo badan baan u dabarnaa wanka oo nolol maalmeedkayaga inta guriga iyo tan een, aniga waan iskaga faakidaysanayaba waan ku qanacsanayaa shaqa la'aan ma jidho mid layska gurtaa baa la rabaa mid layska gurtaana wadanka ma taallo bal luqada aa isku aa ku fahanto nimankan ala luqadda shaqaysa urduga kula shaqaysanaa luqadda urduga aan ku baranay degada booso bal saa ku baratay marka waxaan ku baranay baahi iyo rafaad iyo kalluunka usoo jilabna unbaa noo bartay mooyaane wax kaloo ziyaada aan dherig aan ku baranay ma jiro bal luqadooda ka waran wallaahi luqadooda waa luqad aad iyo aad u dhib badan laakiin haddii aad baahida haddii ka habtan badato wax walba waa ku baranaysaa qofku wax ba- wax baran waa baahida waa kaas imisaa ku barata marka wallaahi muddo sanad waa ku bartay inkastoo lacag lagaga socon luqadda barashada taa maanta alxamdulilah rabbil aalamiin anigoo ku hadlaya doonta saara maanta adiga iga waraysanay oo taa raba inaan kaaga turjuma asiga waa kaa bal dad badan baa waxay leeyihiin af hindigu aad buu u adag yahay dhallinyaro badan Walaalti ahaan baana kaga qabsanaa shalata ahaan kuwa isku wada afgartaanin kulli markii luqadaha oo dhan waa kala gaara laakiin hal luqad bay caalam isku wada gartaan iyagu naftirkooda hashaa luqad baa ilaahay anaga noo fududay bal wax yar waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ee af hindiga si dhallinyarada kale ay ugu dhiiradaanadaan in luqad kasta la baran karo bal waxaad eh, nooga warantaa eh, doontii baan saarannahay eh, waxaad- waxaan joognaa halkan bal noo faahfaahay hadeera garamku ayaata biibosaasame u barkeliye koy samjaanegeliye daruurad koyniita qof walba wuxuu qalbigiis kashtin u barto hadduu u baahdo wuu ku baran karaa hadeer doonta afuushid naftirkaayad waa kaaga faalloon karaa adiga laanjkeliye u bar abi ayaata amloko wastaageliye hadeer adigoo doonta saaraba aniga waraysanaysa afindi baan kuugu sheegay adiga hataa ma ogid waa kaas
dhalinyaro badan maxaa wallaahi waxaan leeyahay dhallinyarada badan maanta jaamacadaha hindiya oo u shaqo tagay naftirkooda hurdooga laazim ayagaysa ku hadlin kuma shaqo tagi karaan marka aad iyo aad baa ugu dhiirigelina biiba ayaa la yidhaha saaxib biiba maxaa dekada ka qabataa dekada waa ka shaqeeyaa saaxib doonyahaasaan ka shaqeeyaa shaqadeedu doonyahaas iyo hindidaasaan iskala heshaa afkoodan aqaanaa ma fahamti waa ka marka maxay ku siiyaan naafto iyo lacag iyo waxaan ka heshiinaan ka qaadaa wallaahi Xal- xalo ugu dambaysa xaraas ka baxataa lo baan ku dhex jiray naaftaan qaata waa ka saasoo kala dhacaysaa dekada waa rab shaqadeennu waxa weeye doonyahaan ka shaqeynaa kalluunka oon qabannaa qudaartaan u keennaa siifadaan u keennaa waxay rabaan ay bannaanka ay uga- uga baahdaan maxu soo qaadnaa hadhowna lacag baan faa'iida aan ku leenahay iyaga ayna siiyaan xalaalnoo fahantaa marka eh, hindidaas oo dekada boosaaso eh, doonyaha eh, ka shaqaysta wallaahi bilaahi doonyaha saan ugu dhex jirnay baan afki barannay saan ugu dhex jiray waan afki bartay kabacdina ayaga baan isfahanay wixii doonyihii hadda doonyaha ka shaqeeya waa bartay ma fahant waa ka haa doonyaha aan u qaban jiray kalluunka ma maanta dhallinyarta dhanna kalluunka doonyaa u qaban jireen afka qaar baan yaqaana afana qaar baan aqoon
wariyaha v o eedah yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintaasi inooga soo diray magaalada boosaaso markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo cabdiqaadir maxamed cabdulle
wacaana wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a galabta xubinta dooda waxaynu ku soo qaadan doonaa korarka tirada waxbarashada jaamacadaha soomaaliya gaar ahaana muqdisho ma la yimaadeen tayadii waxbarasho ee looga baahnaa xubinta dooda waxaa nagala qaybgeli doona cabdulaahi maxamuud maxamed oo loo yaqaan dhagaco oo ah madaxa arrimaha bulshada jaamacadda soomaaliya oo isla maantaba ay qalin jibiyay arday gaaraysa kun iyo lix boqol oo arday ah iyo cabdiraxmaan cusmaan oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed ee wax ka dhiga jaamacadaha ku yaal magaalada muqdisho dhammaantiin kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a aan ku horeeya cabdulaahi maxamed maxamuud dhagaco loo yaqaano marka laga hadlaya tayada waxbarashada jaamacadaha soomaaliyeed oo dabcan ugu horeysa jaamacada soomaaliyeed u aad hadda u qaabilsan tahay arrimaha bulshada waa mid caynkee ah bismillaah marka hore waxaan mahad celinayaa idaacadda v o eda oo jaaniskan siisay waxayna ka mid tahay dee howlaha bulshada u qabtaana ka mid tahay waana kaga mahad celinayaa intaa kadib jaamacadaha soomaaliya burburkii kadib waxaa ka hana qaaday soomaaliya jaamacado kala duwan oo caasimadda iyo gobolladaba ku yaalla jaamacadahaasi waxay dabooleen kaalintii waxbarasho ee bulshada soomaaliyeed u baahneed maadaama uu burburay sistamkii nidaamkii dhexe dowladihii uu burburay maadaama nidaam uusan jirin waxaa la dhihi karaa waxa keliya soomaaliya u badbaaday waxbarashadii dadkii aqoon-yahanka ahay soomaaliyeedna way qaateen kaalintoodii ummaddiina waxay gaarsiiyeen heer maanta aysan u baahnayn inay dibadda xataa ay waxbarasho u aadaan waxaa la sameeyey iskoollo waxaa la sameeyey jaamacado maanta ugu dambeysay xafladdii aad arkaysay waxaa ka qaylin jibiyey jaamacadda soomaaliya kun iyo lix boqol oo qof waa nambarkii ugu badnaa ee jaamacad soomaaliyeed ka qalin jibisa taas micnaheedu maaha dadku waa laisuga soo xareeya meesha ma ahani dadku waxay taaba dadkana wajinaynaa cabdiraxmaan jaamacadaha faraha badan ee aad aadka u soo banay maalin maalinta ka dambaysa tayadii waxbarashada looga baahnaa ma la yimaadeen
waad mahadsantihiin v o a waan idiin mahad celinayaa horta jaamacaduhu way dadaalayaan oo runtii boqolkiiba in badan horta eber bay ka fiican yihiin oo meel wanaagsan bay horta uga soo baxeen bulshada laakiin iyadoo ay sidaasi jirto haddana runtii jaamacaduhu magaalada ku yaallaa farihii bay ka bateen oo hadda waxayba ku dhow yihiin heer xataa magac loo waayo oo yani magaca loo bixiyaaba uu hadda war ka taagan yahay oo ay magaalada muqdisho keliya ku yaalaan in ku dhow ama ka badanba lixdan jaamacadood sidaa daraaddeed waxaan isleeyahay kuwa yar waa laga yaabaa laba iyo saddex iyo wax noocaasa laakiin inta badan tayada waxbarashada ee ardayda anigu waxaan isleeyahay ma ilaashana oo wax badan iyo kuwo badan oo la isleeyahay heerkii waxbarasho ee looga baahnaa arday jaamacad ka soo qalin jibinaya tayadii laga rabay in aysan meesha ka muuqan ayaan isleeyahay anigu cabdulaahi dhagaco dhaliisha cabdiraxmaan qabee ah in tayadu liidato miyaysan sax ahayn bismillaah waxaa jirta soomaalidu lafaheeda way isu dhalishaa soomaalidu siyaasaddeedana waa dhalishaa waxbarashadeena waa dhalishaa waxyaabaha kale waddanka ka soo baxana way dhalishaa waa cilad ay soomaalidu ay leedahay arrintaasi jaamacadaha soomaaliya ka jiraahi waxay la mid yihiin jaamacadaha kale waddamada noo dhow ka mid ah waa la ogyahay bini aadamku hal mar ma buuxsamo waxyaabo badan baa jiro oo ku xeran jaamacadaha waxaa ku xeran dhaqaale waxaa ku xeran nidaamka nabadgelyada waxaa ku xeran sistamka dowladda oo ka maqan taya ahaanna annaga waxaan u dhiganaa waan ognahay jaamacado badan iyo waddamo badan aan ugu xeran etoobiya kenya waxaa la etoobiya iyo kenya jabuuti yemen maxaa la yidhaahdaa kuwa noogu dhow dhow annaga waxaan leenahay tay ahaan waddamo badan oo fiica oo aan kaga fiicannahay dhinaca waxbarashada mana ahan liisha soomaalidu ay qabto ah soomaaliya waxba lagu mahayo waxaas wax ka duwan baa ka jira waddanka waddanka waxaas wax ka duwan baa ka jira dad waa waxbartay waxa shirkadaha shirkadaha iyo xafiisyada dowladda ka shaqeeya ee adduunka waxa maamulaana shirkadahan hana qaada ama business ha noqdaan ama jaamacad ha noqoto ama dowladdaba ha noqoto waxa ka shaqeeyahay waa dadkii ka qalin jabinayay jaamacadaha soomaaliya ma ahan dad lagaga soo amaahday bannaanka laga soo amaahday maaha
Eh, cabdiraxmaan in sida dowlad la-aanta u burburtay waxbarasho dad baa kaabay buuxiyey kun iyo lix boqol baa ka qalin jebinaysa jaacada soomaaliya maanta u arkaysay miyaysan ahayn gaab dowladeed oo maqnaa in dadkan ay buuxiyeen sax waa markiigii horena waan ka afeeftay oo waxaan horta meel eber ah way ka fiican yihiin oo runtii wax badan baa isbedelay oo wax badan bay qabteen laakiin en in magaalada muqdisho oo keliya lixdan jaamacadood iyo wax ka badan ma qaadi kartaan isleeyahay waxaa kaloo jira jaamacaduhu ardaybaa wuxuu kasoo bedelanayaa tusaale ahaan jaamacad kale ayuu ka imaanaya isagoo oo kaba soo qaad simisterka labaada wuxuu tegayaa jaamacad kale markuu jaamacaddaas tago maadooyinkii uu xagga ka soo qaatay iyo maa- jaamacadda uu u yimiday maadooyinkeedii farqi ayaa u dhexeeya sidaa daraaddeed ardaygu wuxuu ku qasbanaanaya inuu ama halkiisii joogo ama muddo fara badan lagu yeesho oo uu maadooyin muddo badan ay ku qaadato oo uu soo gudo mar walba uu soo galo sidaa daraaddeed way wanaagsanaan lahayd in tayadaas iyo wax walba oo manhajka ah ay jaamacaduhu ka midaysan yihiin iskuna dhow yihiin midda kale oo aan taa ku darayaa waxay tahay en jaamacadaha magaalada ku yaala qaar badanoo fiican way jiraan oo xoogaa yare da- dadaal badan muujinaya oo xil iska saaraya laakiin kuwa q- in badan oo waxaa jirta runtii dhaliil fara badane ay ka muuqato oo xagga manhajka leh oo xagga macalinka laftirkiisa leh oo xagga goobta maaragtay wax lagu baranaya leh oo yacni marba marka ka dambaysa ay yacni liidasho badani ay ka muuqanayso waxaan markaa anigu qabaa in in heerkaas ay way wanaagsanaan lahayd maanta in la helo wasaarad waxbarasho oo waxaasoo dhan xal u keenta oo manhajka u toosisa oo kadibna xakamaysa hal wadana ku wada dhigta inay ji- wanaagsan tahay Eh, cabdulaahi maxamuud maxamed eh, jaamacadda soomaaliya kun iyo lix boqol baa qalin jabisay waa sababta la isweydiin karayo eh, eh, fursadaha shaqo heli karaan suuq ma helayaan maxaad adinku u samayn karaysaan dadkan waxaa la isweydiin karayaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare shalay kulan buu jaamacadaha idin furay wuxuu ka hadlayaa dhaliilo inuu gaab jiro dadka qaar baa qaban jaamacadaha la uruuriyo laga dhigo eh, wax yaroo kooban miyaysan kuu muuqan eh, talooyinkaas iyo waxyaabaha badan oo cabdiraxmaan badda uu ka dhawaajinaya Ah, bismillaah Een, ehm, horta way jirtaa wasiirku shalay wuxuu qabtay shir buu qabtay jaamacadaha loo qabtay jaamacadahana waxaa loo qabtay sidii loo el- system mideeyay jaamacadaha loo fiirin lahaa iyo sidii manaahijta iyo- iyo tayada jaamacadaha loo fiirin lahaa Een, shirkaas la qabtana kama turjumayo in ay wixii meesha yaalla ay eber yihiin ama aysan jirin maxaa la yidhahdaa qual- taya aysan jirin jaamacaduhu way fiican yihiin waxay jireen gaab buuxiyey gaab maran bay buuxiyeen laakiin waxaa moodaa soomaalidu inay dacayadeynayso nin baan arkaya maalina wariya wuxuu warsanaya wasiir warsanaya markaasu wuxuu yidhi waxaan maqalnay isagu ma joogo waddanka idaacad barnaamij kasoo hadlaya waxaan maqalnay wariyu ahaa in jaamacadaha ardadu gelin ay wax bartaan gelin ay wax dhigaan waxaasi waa dacaayad jaamacadaha laga fiinaayo wax jirana maahan jaamacadaha waddankuna waxay u dhigmaan kuwa nala deriska ah ay u dhigmaan iyo kuwa kale een quality-ga la kordhinayo iyo in wax la kordhiyaana meesha kama marnaanaysaba mar kastoo tallaabo qaado tallaabadaas tallaabo ka fiican baa mar kasta kugu furan ma ma dhammaanayo ma xirmo albaabkaas ma xirmo inaa wax hagaajisaa ma xiranto jaamacaduna meel fiican ay marayaan tayad nambarka ardada aad weydiisay sax iskoolada sanadkan labaatan kun oo arday ayaa dugsi sare ka soo baxday labaatan kun oo arday marka dugsi sare ka soo baxdo haba ciidsanin wax adag iyo kula noqon kun iyo lix boqol in qalin jabisay oo jaamacad ka qalin jabisay waxaan qabaa waa nambar yaraan qabaa marka loo fiiriyo labaatan kun oo qalin jabisay marka hal lix kun iyo lix kun iyo lix boqol in qalin jabisay waa nambar yar laakiin waxaan rabaa inaan wax ka badan ay noo qalin jabiyaan waxaadna dareemaysaa markii nambarkaas la soo gaaro waa nambarka ugu badan ee inta taariikhda la ogyahay jaamacad hal marka qalin jabiya soomaaliya ku taalla waxay ku tusaysaa inta wanaagga iyo isbedelkii uu soomaaliya usoo jira ku tusaysaa mar kastoo dadku hagaagaan dadka aqoontooda iyo fikirkooda isbedelaan waxaa isbedelaya dhaqanka qofka isbedelaya taas waxaan rajaynaynaa in dhaqanka bulshada soomaaliyeed aqoontaas soo kortay ay wax badan ka bedeli doonto wax badan oo ka hadlaysnaan ay wax xalismi doonaan insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay wadankiina adinka iska leh ku kalsoonaada jaamacadda bannaan ku jirto waan aragnay annaga macallimiina noo joogta waxay ka yimaadaan asia waxay ka yimaadaan yurub waxay ka yimaadaan africo absolutely jaamacadda waxa- waxaas oo dhan waxaa nooga fiicnaaday macallimiintii ka soo baxay jaamacadaha soomaaliya ku yaalla ayaa ka taya badan macalimiinta dowladda nooga jira waxaan rabaa gebagabadimi soddon daqiiqo xalku muxuu ku jiraa
En anigu waxaan is leeyahay xalku midka ugu wanaa xalka wuxuu ku jiraa in horta jaamacadaha intay shir iskugu yimaadaan oo ay wax isku darsadaan oo ay maaragtay midoobaan oo isku soo ururaan maskaxdooda manhajkooda iyo tayadooda ay mideeyaan kadibna ay halkaasi ka soo saaraan waxbarasho tayo wanaagsan leh ardayga soomaaliyeedna uu aam- ku kalsoonaan karo oo marka uu berita jaamacaddaasi ka soo baxay uu noqon karo qof isaga maskixiyan xataa wax abuuran karaa way fiicnaan lahayd jaamacadaha tirada badan jaamacadahan faraha badan la koobaad qabtaa wax ka yar soddon daqiiqa maxaad kusoo koodin bismillah aniga kelma waxaan leeyahay Eh, bismillah soomaalida horta waxaan soo jeedaan dhalish inay iska dhaafto wanaag baa socda wanaagaas qofkii wax ku darsan kara ha ku soo darsado kii bannaanka iska joogan waxba qaban oo gacmuhu u laaban yihiin dhalisha ha ka dhaafo wasalaamu calaykum waraxmatullahi
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdiraxmaan yuusuf cusmaan oo ah aqoon-yahan wax ka dhiga jaamacadaha ku yaal magaalada muqdisho iyo cabdilaahi maxamuud maxamed oo loo yaqaan dhagaco oo ah madaxa arrimaha bulshada jaamacadda soomaaliya oo nagala qaybgelayay xubinta dooda gaaban intaanu kulmi doonno xubinta lamida nabad
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo inala socodsiinayay dooddaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawataan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waa kan cabdixakiin maxamuud shirwax oo inala socodsiiya
waan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaalla kuso dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska hanaanka maaraynta xanuunnada ayaa ah mid door weyn ka qaata daawaynta qofka bukaanka ah iyadoo haddii uu laaxin galo amaba dhakhtarka bukaanku uu siiyo macluumaad qaldan ay keeni karto inaanu abbaarin amaba aanu helin xanuunka rasmiga ah ee bukaanka uu ka cabanayo haddaba sidee uu dhakhtarku ku ogaan karaa xanuunkase maxaa looga baahan yahay qofka bukaanka ahi inuu siiyo dhakhtarka amaba macluumaad nooceeya inuu la wadaago waa xubinta aynu ku soo qaadan doonno barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaana inooga xog warami doona doctor cabdishakuur oo ka howlgala xarunta lifeline care ee magaalada hargeysa maaraynta e, daaweynta guud daaweynta xanuunada daaweynta guud ee xanuunada waxaa la yidhaahdaa maaraynta xanuunka la yidhaahdaa marka maaraynta waxaa ku jira afar waxbaa ku hoos jira qofka in la waraysto in la eego waxyaabo ka cabanayo la baaro dhakhtarku waxaa la sa- waxaa la yidhahdaa physical examination baa la yidhahdaa iyo inuu bayshinka dhakhtarku uu- calaamadaha ka muuqda uu eego ama uu taataabto ama uu garto qaybta kale waxa weye investigation iso waa baaritaan in loo diro qofka saddexdaa marka loo sameeye la- laysku geeyo wixii qofka la weydiiyey iyo wixii laga taataabtay ama laga arkay iyo wixii laga baaray ee uu ku soo baxdo xanuunkii ayay daaweynta marka iyaduna bilaabantaa marka intaasoo dhanba afartaas waxba waxaa laisku yidhahdaa maaraynta xanuunka
doctor haddaynu eegno iminka haddaynu gaar usoo qaadanno oo kale en, eh, dee afartan qaybood oo kale en, eh, haddaynu gaar u qaadanno dhinaca dee dhakhtarkii oo kale qofkii uu yimi en, eh, wuxuu doonayaa inuu xanuunkii maareeyo oo uu dhakhtarkii ka maareeyo tusaalahaan oo kale wuxuu ka cabanayaaba mushkilada amaba xanuun gaar uu ka cabanayaa En, halkuu ka bilaabaya iminka tusaalahaan oo kale maxaa looga baahan yahay dhakhtarku inuu tallaabooyin qaado dhakhtar kasta waxaa loo baahan yahay marka uu qof biishan ama xanuunsanaya usoo galo inuu ka fiirsado markaaba isagoo degan oo attention siinaya oo qofkii maskaxdiisii u furaya inuu waraysto first timeka ugu horeysa marka ugu horeysa deetana waraysigaasi uu si xeel dheer marka waa waxa weeye dee su-aalihii aad weydiinaysaba midba wax kuu sheegaysaa markuu qofku waraysto dhakhtarku deetana meeshuu ka cabanayo uu dhakhtarku eego markuu eego iyadana arko intaa kadib uu u diro baaritaanka khuseeya marka baaritaanka wuxuu ka soo baxaa waraysiga iyo eegitaanka qofkuu ka soo baxaa
En, eh, markuu dhakhtarkii tallaabooyinkaas uu qaado isagu eh, waraysigii iyo weliba uu sameeyo baaritaanada iyo tallaabooyinkaa u qaado en, qofkii bukaanka ahaa uu yimi isaga maxaa laga doonayaa inuu dhakhtarkii xog nooceeya siiyo inuu isqaab nooceeya ula ula tacaamulo ama ula shaqeeyo si daaweynta iyo maarinta xanuunka loo helo waxaa looga baahan yahay qofka xanuunsanaya ee u yimaada dhakhtarka inuu aanu waxba ka qarin dhakhtarka oo uu si ugu waramo dhakhtarkani isagaa xanuunkiisii daaweynaya isagaa wax kasta u sheegaya iminka inta badan dadkeenna waxaa dhacda waxay eegaan waxyaabaha cudurka qofka in la waayo innaga dalkeena ama qofka la daaweyn kari waayo ku sabab waxa weeye qofka oo dhakhaatiir fara badan la xidhiidha deetana wuxuu ka odhanayaan dhakhtarkani hadduu waxaa kaa helay imikoo kale gastrik buu iga helay baa odhanaysaa deetana waxay odhanayaan waraaqii hore baaritaankaaga qaray ee waraaqa ka iyo si uu kana bal xanuunka aynu helna aynu eegno taasi waa khalad weyn weeyaan waayo dhakhtarkan ku daweynayaaba waxa keliya kugu daweynayaaba waa wixii hore rikoorkaaga caafimaad ugu jiray deetana haddii xanuunadii qaar lagaa waayo kuwii kalu kaa baaraya laakiin waxaa laga yaabaa haddii aad ka qariso in intiin kugu celiyo marka qofka waxaa looga baahan yahay laba wax rikoorkiisa caafimaadka inaanu dhakhtar ka qarin wuxuu tabanayo oo dhan inaanu dhakhtar ka qarin uu sheego markaasaa xanuunkiisa la helaya sumarka way dhacdaay de waxa laga yaabaa in qaar badan dadku ay xanuunada qaar kaba xishoodaan oo kale imika saraan oo kale sadhaxanta oo kale ama xanuuno kaleba aanay de aada u sheeginin si laab furaan aanay u sheegin isu dhakhtarku ku ogaan karaya ama uu xogtaa ugu wada heli karaya isu maarayn saxa oo dhinacii daaweynta een xanuunada u helo wallaahi arrintaasi waa runtaa waxaa jirta dadku cudurro fara badan baa wadankeena ay ka xishoodaan sida dhaxanta u sheegaysa oo kale waxaa jirta cudurrada galmada lagu kala qaado kale iyagana waxaa laga yaabaa inaan weligood kuu sheegin oo ay kaa xishoodaan laakiin dhakhtarkay ku xidhan tahay waataan kuu sheegayay hadduu qof dhakhtarku deganaado uu qofka wakhti siiyo oo ay daacad ka tahay oonay ganacsi ka ahayn inuu qofka daweeyo tirikii sidii khiyaamadii iyo habkii uu qofkan kaga soo saari lahaa waxalle wuxuu tabanayo dhakhtarkaa samayn karaa isagaa keenaya markaa way geesta kale dina doctor ay eegno n maarayntii iyo de markaanu u imanayno hanaankan daaweyntii qaabka loo daaweynayo n suu dhakhtarkii ku helaya markaa daaweyntii saxda ahayd n markuu tallaabooyin nooceeya qaado tusaalahaan oo kale n shaybaadhkii oo kale door nooce ayuu kaga jiraya waxaa laga yaabaa inay dad badan u qaataan shaybaadhada oo kale in lagu celcelinayo oo hanaan maxaan ku idhahdaa kala duwan loo dirayo inay dhibsadaan baa laga yaabaa shaybaadhka oo kale haddii xiliyo kala duwan la soo celiyo baaritaanku daba dheeraado n waxaa laga yaabaa inay dadka qaar u arkaanba dee dhakhtarkii inuu culays ku yahay oo uu keenayo culays ku keenayo suu go-aan ku qaadanaya hanaan nooceeya muxuu baahan yahay go-aanka wuxuu ku qaadanayaa warka qaadashada bukaanka oo uu ka fiirsaday dhakhtarku marka hadduu taa time siiyo maskaxdiisana u furo deetana uu soo wada jeesto waxa uu dhakhtarku helayaa nooca baaritaanka ee uu qofka u dirayo deetana taasuu ku go-aan qaadanayaa waxaanan idiin sheegayaa in dhakhtarku haddii uu taa si fiican u sameeyo uu boqolkiiba sagaashan heli karo qofka xanuunkiisa gesta kale haddaynu eegno n baaritaanada iyo weliba hanaanka maaraynta xanuunada ee ee dhakhaatiirta iyo ka dhexaynaya macaamilkaas ee qofkii bukaanka ayuu imanaya dhakhtarka alaaba waxaa la tilmaamay inay dhakhaatiirtii aanay ka boganin dadkii oo wakhti aada u kooban ay siiyaan islamarkaana dee ay kuba adkaata iyaga laftarkooda amaba ay ka leexataba ama laaxin ka galo in daaweynta rasmiga iyo maaraynta ay helaan maalintaa laftarkeedu door ka qaadanaynin wakhtiga uu dhakhtarku uu siinayo qofka bukaanka ah ee uu xog wareysanayo ee uu baadhayo ee uu la macaamilayo hadday koobnaato haa waa taasi waa arrin jirto xaqiiqiyan weliba waddankeena ku badan waxaa jirta in adduunyada laysla qaatay in loogu talagalay beyshinka ama qofka xanuunsanaya inuu dhakhtarka la joogo oo uu wareysto afartan minut markaas tedy minutes ugu yaraan inuu badh qofkaasi la joogo dhakhtarka inagana waad aragto five minutes iyo waxaase dhakhaatiirta marka ugu badan baaba ten minutes siiya marka waxaa loogu talagalay sida caadiga ahba in afartan minut qaato ugu yaraanna inuu badh qofku dhakhtarka la joogo markaa saasuu dhakhtarku ku heli karaa information iyo warbixin ku filan islamarkaana uu kaga bogan karaa inuu qofka siiyo daaweyntii saxda ahayd iyo baaritaanadii saxda ahaa uu diro labadaba guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeeni caafimaadka iyo qoyska oo mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa tan iyo taynu barnaamijkan oo kale a isugu iman doona waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
cabdixakiin shirwaac ayaa barnaamijkaasi caafimaadkii qoyska nala socodsiinaya markana kaalimihii sugaanta heestii mas'alo codka macaan ee qadra daahirciga
Thank you.
codkaas fanaanada khadra daahir ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waxaan dul leenahay sidaas iyo nabadgelyo